gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare iyo gudoomiyaha degmada afgooye cabdulaahi maxamed cismaan ayaa si wadajir u dhagax dhigay wado interlooga oo laga hirgelin doono degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dhagaxdhigan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda dowladda hoose ee degmada afgooye ururada bulshada odayaasha degmada iyo marti sharaf kale wadadan ayaana ka qayb qaadan doonta kobaca dhaqaalaha iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka gudoomiyaha degmada afgooye cabdulaahi maxamed cismaan ayaa ka waramaya dhagaxdhiga wadadan waxaan la dardaarmayaa qof waliba oo deegaan ah oo mas-uul ah oo ka damqanaya degmada afgooye wadadan ganacsatada iyo deegaanka iyo maamulka iyo cid walba oo aayaha degmada afgooye ka naxiso ayaa iska kaashooda marka ma dhisayaan combany ma dhisayaan ngo ma dhisayaan waxaa dhisaya maamulka degmada iyo kii gobolka iyo statetka ugu horkacaya madaxweynaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta iyo odayaashii dhaqanka ayaa bogaadiyey wadadan oo muhiim u ah dadka iyo degmada isku booriyaan in qof walbaba uu qayb ka noqdo deegaankiisa inuu dhisto hal doolar toban doolar boqol doolar aa ku shugtid akaunka lagu dhisayo deegaankaaga adigay faa'iido ku tahay mustaqbalkaagay faa'iido u tahay tan kale waxaan idinkuu bishaaraynayaa in lacagta la aruurinayo aysan noqonaynin mid qof shaksiya jeebkiisa ku dhacayso wada dhan odayaasha dhaqanka ah ku matalo odayaasha dhaqanka ee degan deegaanka degmada afgooye ee shaqadan ee ka bilaabanayso anoo afkooda ku hadlaayo waa soo dhawaynaynaa waana la shaqaynaynaa midda odayta ahaan iyo
waxaan u baahannaha inay socoto inaysan dhicisoobin waa horumarkii ugu horreeyo noo bilowda marka waxaan leenahay iyousan naga dhicisoobin il gooniya ha loo yeesho ha noola ilaaliyo oo si dardargelin oo shaqadaas muhiimad leh dhismaha wadadan ayaa waxaa iska kaashan doona maamulka gobolka shabeellaha hoose kan degmada afgooye ganacsato iyo bulshada qaybaheeda kala duwan